hoshiica cutubka afariyo tobnaad dadka israa'iilow u soo noqda rabbiga ilaahiinna ah waayo xumaantiinnii waad ku dhacdeen erayo ula taga rabbiga oo waxaad ku tidhaahdaan xumaanta oo dhan naga fogee oo si wanaagsan noo aqbal oo annaguna waxaan sidii dibi qurbaan ah kuu siin doonaa caabudidda bushimahayaga reer aashuur na badbaadin maayo oo annagu fardo fuuli mayno oo weliba sacnada gacmahayagana mar dambe ku odhan mayno waxaad tihiin ilaahyo waayo agoontu adigay naxariis kaa helaan dibu noqoshadooda waan bogsiin doonaa oo waxaan iyaga u jeclaan doonaa si ikhtiyaar ah waayo cadhadaydii way ka noqotay waxaan dadka israa'iil u noqon doonaa sida sayax oo kale oo iyaguna waxay u ubxin doonaan sida ubaxa oo kale oo waxay xididada u mudan doonaan sida lubnaan oo kale laamahoodu way kala bixi doonaan oo quruxdooduna waxay ahaan doontaa sidii geedka saytuunka oo caraftooduna waxay ahaan doontaa sidii lubnaan oo kale oo kuwa hadhka hoos joogaana way soo noqon doonaan waxay u soo noolaan doonaan sida hadhuudhka oo kale oo waxay u ubxi doonaan sida canabka oo kale udgoonkooduna wuxuu ahaan doonaa sida kamriga lubnaan oo kale reer efrayiim waxay odhan doonaan bal maxaa mar dambe annaga iyo sanamyo noo dhexeeya annaga waan u jawaabay oo waan fiirin doonaa waxaan ahay sida geed beeroosh ah oo qoyan midihiinna xaggaygaa laga helaa kii xigmad lahu waxyaalahan ha fiirsado kii miyir lahuna ha garto waayo rabbiga jidadkiisu waa quman yihiin oo kuwii xaq ahuna way ku socon doonaan laakiinse kuwa xadgudbaa way ku dhex dhici doonaan